wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub oo ku kulmay magaalada brussels ee dalka biljamka ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelan karto guusha uu doorashada maraykanka ka gaadhay donald trump xiriirka yurub iyo maraykanka ka dhexeeya kulankan ayaa kusoo beegmay iyadoo qaar badan oo ka mid a siyaasiyiinta yurub ay horey walaac uga muujiyeen hadaladii oo uu ka sheegay ololihiisa master donald trump wariyaheena maxamed cabdi xasan ayaa kulankan iyo walaaca yurub ka waraystay safiirka soomaaliya ee midooda yurub ambasador cali siciid fiqi waxyaabaha ugu weyn ee runtii yurub ka welwelsan tahay waxaa ka mid ah in xiriirka ay soo jireenka ahaa ee maraykanka oo lagu yaqiin in maaragtay taageero europeanka iyo maaragtay neto in maaragtay uu sii jiiri doono kadib doorashadii trump markay dhacday kadib marka welwel weyn ayaa halkan ka muuqda dadkii runtii waxay noqdeen dad aada la yaaban sida ninkan uu kusoo baxay sida dadka maraykankaba ay la yaaban yihin adduunyada dhan lala yaaban yurub marna maaragtay doorashadii ee maaragtay trump kuma farxin waayo trump sidaad ka warqabtiin wuxuu ahaa candidate maaragtay runtii naceeb muujiyey qof kastoo iska aflagaadeeyey dumar maaragtay dadka liitaan dadka laga tiro badan yahay iyo maaragtay mexicaanka naftooda marka waxaad moodaa runtii wax magac uu weji uu ku leeyahay yurub hadda weyn ma jirto wuxuu u baahan yahay hadda kow inuu maaragtay fikrad gooni ah oo kii asaga doorashadaan ahayn uu meeshan la yimaado oo in laga arko maaragta wan gartay marka kaalinta obama uu arrintaas ka geli karo maxay tahay intayse la-egta ma obama hadda wax uu ka qaban karo male waa siyaasad cusub ee maraykanka maaragta obama waxa keliya uu dhihi karaa waxay tahay inuu yimaado yidhaahdo saaxiibtinimadii iyo wada shaqeyntii horta maaragtay markuu halkan u yimaado kumaad celiyo tan kalena uu yidhaahdo maaragtay shacbiga maraykanka iyo siyaasadda maraykanka maaragtay weligeed iyo leed kama fogaanayso xiriirka yurub ay la leedahay laakiin hadda waxaa runtii la rajeynayaa oo ay u eg tahay ninkan siyaasadda soo baxay aad og tahay inuu maaragtay yurub iyo isaga xiriirkooda ugu horeeyay maaragtay dhowrka sa dhowrka bilood ama sanooy sanooyinka soo socda oo dhow inu inuu maaragtay meeshii ay ka sugaayeen madaxweyne maraykanka inuusan istaagin waan gartay siday u eg tahay dareenka dadkii doortay donald trump ay qabaan waxa ugu weyn nacaybka ay u qabaan dadka soo galootiga ah ama baan dhaho diidmada ay u qabaan dadka soo galootiga ah yurubna aad bay ugu faafaysa arrintaasi ma jira ma jiraan dad reer yurub oo fariinta trump u riyaaqay oo u arkay inuu yahay nin la aragtay iyaga runtii arrintaa i naftii cabsi weyn bay gelisay doorashadii markuu ku guulaystay kadib fikirka populismaha ay yidhaahdaan maaragtay oo ninkan kusoo kacay wadamada runtii hadda aada baqdinta weyn uga haayo waxay tahay wadamada german xisbi la yidhaahdo ee f d ga oo maaragtay u dhow ajnabi naceebka ah falsafada naziga ugu dhadhow ayaa hadda ilaa iyo lix iyo tobanka gobol toban gobol uu uu ka taliyaa ma ka mid yahay dadka maamulka meesha ka taliya marka kaana laga baqaayo inuu maaragtay ay hadda soo kacaan guusha guusha trump kadib waan gartay ugu dambeyntii waxyaalo badan buu trump ka bedelay ra'yigiisa doorashadii kadib marka ma laga yaabaa in cabsida yurub ay qabto ay ay meesha ka baxda haddii trump uu erayo fafican ku hadlo maalmaha iyo toddobaadyada soo socda mushkilada weynoo taalla waxay tahay trump aaminaadiis ayaa adag waa qof aan maarkino oo aan la la saadaalin karin marka horta waxay noqonaysaa erago ee firi wuxuu kuu sheegay wuxuu ku hadlo iyo wuxuu maarkino ku dhaqmo laakiinse fikirka uu abuuray sanadka iyo barka labada sano ku dhawaada uu maaragtay uu ku jiray doorashada waa runtii dhibaato weyn ayay ugu tahay siyaasadiisa arrimaha dibadda marka laga reebo gaar ahaan maaragta dadka aada u yar riyaaqi doona ay yihiin sida maarkino dadka xag jireenka israa'iiliyiinta ah oo runtii uu ballan qaaday in maaragtay madaxweyne kastoo maraykanka u diidanaa in jerusalem magaalo madaxda laga dhigo isaga wuxuu ballan qaaday si cad ah uu yidhi maaragtay waxaan magaalo madaxda usoo raraaya jerusalem
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee midooda yurub ambasador cali siciid fiqi oo khadka telefoonka ugu warramaya waryaheenna maxamed cabdi xasan